بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة waxa uu sheekhu yidhi raximah اllah waclam waxaad ogaataa anna tafsiira almaciyati in maciyada fasiridda lagu fasirayo bidaahirihaa daahirkeeda lagu fasirayo cala alxaqiiqati xaqiiqana lagu fasirayo xaqiiqadaas oo allaa'iqati billaah ilaahay u cunantoo ku habboon tacaalaa korreeye maciyada daahirkeeda iyo xaqiiqada alle ku habboon in lagu fasiraa laa yunaaqidu ma burinayo oo kama hor imanayo maa habata waxa sugnaaday oo min culuwi illaah ilaahay sarrayntiisa ah tacaalaa korreeye bidaatihi daatadiisa inuu u sarreeyo rabbi calaa carshihi carshigiisana uu ka sarreeyo ma diidaya arrinkaas wadaalika kaasina min wujuuhin halaatha saddex weji ayaanu midnaba u diideyn oo uu waafaqsan yihi macnaha sheekhu waxa uu saddex weji ka caddaynayaa in maciyada daahirkeeda iyo xaqiiqada laa'iqa waa rabbi in lagu fasiraa inaanu culuwiga alla diideyn ayaa saddex weji uu ka caddaynayaa oo labadaasi ay waxa weeyaan iswaafaqayaan oo aanay iska hor imanayn kelimada culuwu llaahi bidaatihi ilaahay daatadiisa inuu u sarreeyo kelimatu daat maxaa loo isticmaalay limaada haya maxaa inoo baahiyey in la yidhaahdo culuw llaahi bidaatihi culuw llaahi unmaa la idlaaqo axsanta macnaha markii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wakhtigii saxaabadiisa dee daatada lama isticmaalayno istawaa bidaatihi yanzilu bidaatihi jaaa rabbuka bidaatihi lama odhanay sababtuna waxay ahayd waxay iska mafhuum ahayd oo caddayd marka wasfiga ama ficilka ilaahay loo tiiriyo ilaahay naftiisa ama daatadiisa in loo jeedo waa layska fahmayey macnaha looma baahnayn bidaatihi in lagu akido oo wajaa'a rabbuka xaqiiq ahaan ilaahay naftiisu inuu yimid waa la fahmayey istawaa marka la yidhaahdo in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu ka kor noqday carshiga way fahmayeen oo ilaahay naftiisa ama daatadiisa loo jeedo marka yacni wakhtigaas baahimay jirin in lala yimaado bidaatihi oo yanzilu bidaatihi la yidhaahdo ama istawaa cala alcarshi bidaatihi la yidhaahdo looma baahnayn laakiin markii inxiraafku u dhacay ee la awilay ee la yidhi wajaa'a rabbuka ay amruhu baa yimid ama yanzilu rabbunaa ay raxmatuhu ayaa soo degaysa markii la yidhi ayaa loo baahday xaqiiqada in lagu akido bidaatihi si loo anfiyo waxaan kale lasoo qadarayo oo macnaha waxaan soo degaya ama yimid amarkiisiina ma aha raxmaddiisiina ma aha waa ilaahay daatadiisa marka xaqiiqada ta'kiidkeega iyo ixtimaalka ahlubidcu ay keeneen in laga saaro ayaa keensatay in xaqiiqada iyo daahirka lagu akido bidaatihi laakiin haddii laga maarmayo oo wax ishkaala ama wax inxiraafi aanu jirin looma baahdeen waayo lafdiga daahirkiisa laga fahmayaa an allaha yaأti binafsihi bidaatihi markaa sheekhu waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala maciyadiisa xaqiiqadeeda in loo sugaa kama hor imanayso culuwiga ilaahay saddex weji midkood doona uga hor iman mayso alawalu wejiga hore waxa weeye an allaha in ilaahay tacaalaa korreeye jamaca uu kulmiye beynahumaa labadan dhexdooda macnaha culuwiga rabbi iyo sarrayntiisa iyo maciyada khalqigiisa uu la jiro labadaa ilaahay waa kulmiyey linafsihi naftiisaanu alla u kulmiyey fii kitaabihi kitaabkiisaanuu ku kulmiyey kitaabkiisa almubiini wax caddaynaya ama cad oo almubiin ay ilbayin na waa lagu fasiraa kitaab cad oo yacni waxa weeyaan dee xaqa iyo waxa weeyaan axkaamtiisu ay cad yihiin ama almubiin min alibaana wax caddaynaya kala saaraya marka ilaahay kitaabkiisa ayuu ku kulmiyey almubiini ee cad ama wax caddaynaya kitaa kitaabka yacni waxa weeyaan mubiinka ah ee cad almunazahi oo laga nasahay can itanaaqudi isburin wax iska hor imanayana laga nasahay wamaa jamaca allaahu ilaahay waxa uu kulmiye beynahumaa dhexdooda waa maciyada iyo culuwga ee fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku kulmiyeyna falaa tanaaquda isburini beynahumaa dhexdooda ma taallo waxa uu sheekhu yidhi wejiga hore ee aanay maciyada iyo culuwigu isaga hor imanayni waxa uu yahay ilaahay baa kitaabkiisa labadaba ku kulmiyey ana allaha maca khalqih waanahu aalin alaa waanahu caalin calaa khalqihi mustawin calaa carshih labadaba ilaahay baa kulmiyey mar haddii ilaahay labadaa naftiisa uu u kulmiyey kitaabkana uu ku kulmiyey ilaahay kitaabkiisuna tanaaqud uu ka nasahan yahay macnaheedu waxa weeyaan iskama hor imanayaan oo waa iswaafaqsan yihiin wa kullu shayin shay kasta oo fi lqur'aani qur'aanka ku sugan kaasoo tadunnu aada u malaynaysa fiihi dhexdiisa atanaaquda inuu isburinayo fii maa yabduu sida kuu muuqata laka adiga wax kastoo qur'aanka ku jira oo aad moodaysa inuu isburinayo sida adiga kuu muuqata fatadabbarhu u fiirso xataa yatabayana laka ilaa uu kuu caddaanayo u fiirso yacnii ilaa uu kaaga caddaanayo wax tanaaqudi inaanu jirin waayo waa liqowlihi tacaala hadalku allaah yidhi korreeye ayaa arrintaa u daliila afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka miyaanay u fiirsanayn ay hal laa yatadabbaruuna alqur'aan maxay qur'aanka ugu fiirsan laayihiin ee tadabbur ay ula iman laayihiin walow kaana min cindi hayri illaah qur'aanku hadduu ka ahaan lahaa cidaan alla ahayn agteeda oo ilaahay cidaan ahayni hadday kitaabkan qur'aankaa soo dejin lahayd lawajaduu waxay ka heli lahaayeen fiihi dhexdiisa ikhtilaafan kasiiraa iskhilaaf fara badan ayaa dhexdiisa ay ka heli lahaayeen waxa uu sheekhu markaa tilmaamo uu yidhi wax kasta oo qur'aanka dhexdiisa aada moodaysa inuu isburinayo sida adiga kuu muuqata u fiirso oo tadabbur ula kaalay si ay kuugu caddaato inaanu tanaaqud iyo isburin ee aanay qur'aanka ilaahay ku jirin waxaanuu sheekhu soo qaatay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka miyaanay u fiirfiirsanayn oo aanay tadabburayn walow kaana min cindi hayri illaah alla cidaan ahayn agtiisa hadduu qur'aanku ka ahaan lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiraa waxay dhexdiisa ka heli lahaayeen iskhilaaf fara badan marka ilaahay wuxuu aayaddan addoommadiisa ku booriyey inay tadabbur iyo fiiro gaar ahaaneed qur'aanka ula yimaadaan tadabburkaa hadday la yimaadaanna waxa weeyaan ay ogaanayaan qur'aanku inuu isrumaynayo oo aanu isbeeninayn waxa uu sheekhu yidhi haddaba fain lam yatabayan laka haddii aanay kuu caddaan oo macnaha adoo ku tadabburo u fiirsaday haddana ay kuu caddaan weydo mas'aladii fa calayka waxaad laasimtaa biariiqi raasikhiin kuwa waxa weeyaan ku talax tegay fi lcilmi cilmiga kuwa ku sugnaaday ee si meel wanaagsan cilmiga ka gaadhee raasikhiinta la yidhaahdo kuwaa ariiqooda laasim aladiina raasikhiintaasoo yaquuluuna odhanaya sida ilaahay kaga warramay aamanaa bihi waanu rumaynay kitaabka alleh kiisa muxkamka ah iyo kiisa mutashaabihaaba kullun mid waliba oo muxkamkiiyo mutashaabiha ka midihi min cindi rabbinaa rabbigaiyo agtiisuu ka ahaaday macnaha qur'aanku waxa uu ka kooban yahay muxkamaad iyo mutashaabihaad waxaa muxkamaadka la yidhaahdaa waa aayaadka dalaaladoodu ay cadcad tahay ee wax ishkaali aanu ku jirin ee dadka u wada muuqda aayaadka waadixatu dalaala waxay tusinayaan ay cad yihiin muxkamaad baa la yidhaha waata dadka u wada muuqata mutashaabihaadna waxaa la yidhaahdaa aayaadka macaanidoodu ay waxa weeyaan qarsoon tahay ee dadka aanay u wada muuqan waana aayaadka ixtimaalaya macaani fara badan macaanidaasina dee dadkii ay ka qarsoomaysa ilaa culimada raasikhiinta ah mooyaane marka aayaadkaa macaanida badan ixtimaalaya ee macaanidooduna isku eg eg taheen la kala saari karayn ayaa la yidhaha mutashaabihaad marka ahlulcilmigu waxay odhanayaan aamanaa bih yacni mutashaabihaadkaa sidaanu muxkamaadkaba u rumaynay ayaanu u rumaynaynaa kullu min cindi rabbina mid wal oo mutashaabihaadka iyo muxkamaadka ka mid ihina rabbiga iyo agtiisa ayuu ka yimid waananu rumaynay oo macnihii hadduu caddaado iyo haddaanu caddaanba yacni mar walba waxay odhanayaan aamanaa bih rumaynay markaa sheekhu waxa uu yidhi u fiirso hadduu macnuhu kuu caddaan waayana dee dariiqaa culimmada raasikhiinta amaroo waxaa tidhaha aamanaa bihi kullu min cindi rabbina wakil ilamra wakil u tala saaro oo u tiiri alamra arrinka ilaa munzilih ama ilaa munazilih ilaahii aayaadkan soo dejiyey arrinka u tala saaro isaga u daa alladii allahaasoo yaclamu og oo isagu garanayo wuxuu uga jeedo waclam waxaanad ogaataa anna alqusuura in gaabinta iyo waxa weeyaan qusuurku fii cilmika cilmigaaga inuu ku sugan yahay aw fii fahmika ama fahamkaaga inuu ku sugan yahay wa anna alqur'aana iyo qur'aanku laa tanaaquda isburini inaanay ku jirin fiihi qur'aanka haddii masaladu kuu caddaan weydo rumee oo aamanaa bihi kullu min cindi rabbinaa dheh waxaanad u tiirisaa arrinka allihii soo dejiyey isagu u cilmiga lahaa waxaanad ogaataa uun cilmigaaga iyo fahamkaagu inuu ka gaabtaye wax tanaaqudiyo kitaabka ilaahay aanu ku jirin wa ilaa haadaa kaasi alwejhi ee wejigaa ayuu ashaara tilmaamay shaykhulislaam shaykhulislaamna kaasuu tilmaamo fii qowlihi hadalkiisii uu ku tilmaamay uu yidhi fii maa sabaqa wixii inoo soo horomaray uu yidhi kamaa jamaca allaahu siduu ilaahay u kulmiyey baynahumaa dhexdooda oo macnaha maciyada iyo culuwiga sidaa alla u kulmiyey ayaynu u rumaynaynaa inay xaq yihiin oo aanay isburinayn wax iska hor imaatanana aanay lahayn wakadalika sidaasoo kale ayuu tilmaamay ibnu اlqayim ibnu اlqayimna kamaa fii mukhtasari asawaaciq asawaaciq اlmursala mukhtasarkiisa sida ku sugan yacnii iyadoo la soo gaabiyo kitaabka weyne sawaaciq اlmursalaha kan laga soo gaabiye mukhtasarkiisa ah sida ku sugan sidaasoo ibnu اlqayimna uu tilmaamay mukhtasarkaasoo libni lmawsili ibnulmawsili u sugan oo isagu uu soo gaabiyey safxada arbaca miya wacashara abcat alimaam safxada afar boqol iyo toban dabcadda la ydhaha abcat limaam waxaanu kaga hadlay fii siyaaqi kalaamihi hadalkiisii yacni uu kaga hadlaayey cala almithaali ataasic tusaalaha sagaalaad oo mimaa qiila waxa la yidhi ah inahu majaazun waa majaaz yacni halka uu kaga hadlayo tusaalaha sagaalaad waxaa lagu tilmaamay inuu majaaz yahay qaala markaa waxau ihi ibnu اlqayim waqad ahbara allahu ilaahay waxa uu ka waramay annahu alla maca khalqih khalqigiisa inuu macooda yahay la jirkooda yahay maca kownihi iyadoo arrintaa lala qabo alla inuu yahay mustawiyan mid ka koreeya calaa carshihi isagoo carshigiisa ka koreeya macnaha rabbi isagoo carshigiisa ka koreeya ayaa haddana maca khalqihi uu yahay waqarana waa xidhiidhiyey bayna alamrayni labada arrinba ilaahay waa xidhiidhiyey kamaa qaala tacaala sida allahu yidhi wadakara markaa waxaan u sheegay aayata suurati alxadiid suuradda suuratu alxadiid aayaddeedii ayuu sheegay ilaahay uu ku tilmaamayey inuu carshigana ka sarreeyo khalqigiisana macooda uu yahay uma qaala dabeed waxa uu yidhi faahbara ilaahay wuxuu ka waramay annahu alla khalaqa inuu abuuray asamaawaati samooyinka iyo walarda arlada iyo wa annahu alla istawaa inuu ka kor noqday calaa carshihi carshigiisa iyo wa annahu alla maca khalqihi khalqigiisa macooda inuu yahay oo yubsir uu arkaayo acmaalahum acmaashooda min fowqi carshi isagoo carshigiisa ka sarreeya ayuu halkaa acmaashooda iyo umuurtooda oo dhan ka daalacanaya kamaa fii xadiidi alawcaal sida xadiidul awcaalkiiba ku sugan wallaahu alle fowqa alcarshi carshiga ayuu ka sarreeyaa oo yaraa wuxuu arkayaa rabbi maa antum calayhi waxaad ku dul sugan tihiin fa culuwuhu sarraynta rabbi laa yunaaqidu ma burinayo maciyatahu maciyadiisa uu maca khalqihi yahay wa maciyatuhu ilaahay maciyadiisuna laa tubtilu ma burinayso culuwahu sarraynta uu rabbi sarreeyo bal ee iska badaa inay isburiyaane kilaahumaa labadooduba sarraynta rabbi iyo khalqigiisa macooda inuu yahay labaduba xaqun xaq weeyaan markaa khulaasadu waxa ay tahay dee laba macnoo labadaba ilaahay naftiisa u sugay xaqna ah adu inaad iska hor keento oo tiraa isma qaadanayaan waa gardarro waayo ilaahay baa naftiisa u kulmiyey sidaa adugu u sug kayfiyadooda iyo waxa weeyaan xaqiiqadoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kayfiyada garanaya laakiin macnaha culuwiga iyo macnaha maciyada ee xaqa ah inay labaduba alle u sugan yihiin isdiididna aanay ka dhaxayn sidaa waa inaad u qirto alwajhu thaani wejiga labaad ee labadaasi aanay isku burinayni waxa weeye anna xaqiiqata macna almaciyati in maciyada macnaheeda xaqiiqadiisu laa yunaaqidu aanu burinayn alculuwa saraynta alleh inaanu burinayn oo fal ijtimaacu kulanka baynahumaa labadan la kulminayaa mumkinun waxa uu ku suurtoobaa fii xaqi اlmakhluuq macnaha wuxuu sababaynayaa sida aanay maciyada iyo culuwigu isaga hor imanayn marka waxau yidhi alwajhu الthaani wejiga labaad ee aanay iskaga hor imanayn maciyadan iyo culuwigani waxa weeye anna xaqiiqata macna almaciyati in maciyada macnaheeda xaqiiqadiisu laa yunaaqidu aanu burinayn alculuwa saraynta aanu burinayn oo aanu ka hor imanayn falijtimaacu haddaba kulanka baynahumaa labadani ay kulmayaan ee maciyada iyo culuwigu ay kulmayaan mumkinun wuxuu ku suurtoobaa fii xaqi lmakhluuq makhluuqa xaqiisa waa ka suurtagal xagga marka la eego khalqiga waa ka suurtagal maciyada maca alculuw fa innahu maxaa yeele yuqaalu waxaa la yidhaahdaa maa zilnaa kamaanaan zuulin nasiiru inaanu soconno walxaal alqamaru dayaxuna macanaa macayaga uu yahay waxaa tacbiir carabiya oo fasiixa ah in la yidhaahdo waanu soconnay dayaxuna wuuna wehelinayey walaa yucaddu laguma tiriyo daalika arrinkaasi tanaaqudan isburin walaa yafhamu kamana fahmayo minhu arrinkaasi axadun qofna ka fahmi maayo ana alqamara in dayixii nasala wuu soo dega fi lardi arlada fa idaa kaana haddaba hadduu ahaaday haadaakaasi mumkinan mid suurtagal ku ah fii xaqi lmakhluuqi makhluuqa xaqiisa fa fii xaqi lkhaaliqi haddaba ilaaha khaaliqa ah xaqiisa allahaasoo almuxiiti koobay bikulli shay wax walba isagu koobay maca culuwihi iyadoo sarrayntiisa lala qabo subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka nasahnaaye min baabi awlaa way kaga sii habboon tahay waxa uu sheekhu haddaba yidhi haddii makhluuqii daciifka ahaa ay ka suurtowdo shaygu isagoo kaa sarreeya haddana inaad tidhaahdo waa macaygoo wuu iweheliyaa hadda iyadoo makhluuq ay yihiin labadii shayba haddii ka suurtowdo isagoo sarreeya haddana inaad tidhaahdo waa maci oo wuu iweheliyaa taasi hadday mumkin ka tahay makhluuqii inay khaaliqa weyn ee cadiimka ah ee wax walba koobay ay ka suurtowdaana way kaga sii habboon tahay waayo dee makhluuqii daciifka ahaa baa tidhi waa suurtagal shay sarreeya in la yidhaha macanaa dee maxaad khaaliqa ugu diidaysa maal markaa wuxuu usoo qaatay waxaa la yidhaahdaa oo saxa wax tanaaqudana aan laga fahmin in la yidhaahdo maa zilnaa nasiiru waalqamaru macanaa kamaanaan zuulin xalay inaanu soconno iyadoo dayixuna uuna weheliyo dee marka uu qofku cibaaradaa leeyahay walqamaru macanaa miyaa laga fahmayaa dayixiibaa intuu soo daadegay qofka garab socda sow isagoo halkaa dayixii ka sarreeya oo aan u dhoweyn haddana dee marka ay caddo tahay habeen caddaan oo yacni caddo oo iftiinkii dayaxa markuu ku soconaayo soo ma odhanayo walqamaru macna isagoo ka sarreeya oonu dhowey dee sheekhu wuxuu leeyahay haddii makhluuqii ay ka suurtowday dee khaaliqana maxaad u malaynaysa yacni waa suurtagal ilaahay carshigiisa isagoo ka sarreeya inaad tidhaahdo waa maca khalqihi khalqigiisa macooduu yahay xaqiiqa ahaan baanu u yahay taa macnaheeduna ma aha sida aanu dayaxaba aanay macnaheedu u ahayn dhulkuu joogaa ilaahayna daatadiisiibaa dhulka joogta macnaheedu ma aha tacaala allahu can dalika culuwan kabiira taa ilaahay waa ka nasahan yihi waanu ka sarreeya waxau yihi markaa wadaalika arrinkaasina haabitun mid sugan weeyi lianna xaqiiqata almaciyati waayo maciyada xaqiiqadeedu laa tastalzimu ma keensanayso alijtimaaca in lagu kulmo filmakaani makaanka waxa uu yihi taasina waa arrin sugan waayo xaqiiqatu lmaciya keensan mayso in lagu kulmo makaanka oo shaygii meesha yacni labada shay inay meesha wada joogaan maciyada macaanideeda laazim kuma aha yacni haddii bixasabi maa yudaafu ilayha waxa loo idaafeeyey marka la fiiriyo way keensan kartaa alijtimaac fi lmakaan laakiin laazim ma aha waanay kala duwantahay maciyadu dee kolba cidda loo idaafaynayo oo maciyada khalqiguna dee khalqigay ku habboonta te ilaahay loo nisbeeyaana ilaahay bay munaasab ku tahay وإلى هذا كاسي الوجه وجه أيها أشار تلمام شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية كتاب كيسة الفتوى الحموية صفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم يعني فتوى ذا حموية ذا كل حجرته مجلد كشنادة مجموع الفتاوى ابن القاسم صفحة بقول يسدح حيث قال وحوري شيخ الإسلام وذلك كاسنا وحوي أن كلمة مع in kelmadda maca fi lugati luqada carbeed idaa uطliqat marka la iطlaaqay kelmaddaa la adeegsado falaysa daahiruhaa daahirkeeda soo degdegaya ee laga fahmayaa ma ahaanin fi lugati luqada carbeed dhexdeeda ila almuqaaranata almuطlaqa yacni xidhiidh iyo muqaarano guud mooye wax kale ma aha min gayri wujuubi mumaasatin iyadoo istaabashu aanay ka waajibayn aw muxaadaatin ama soo qaabilid can yamiinin midig lagaa soo qaabilo aw shimaalin ama bidix anay ka laazimay wuxuu yidhi shaekhulislaam kelmadda maca luqada carbeed marka la idlaaqo ee macno gaara aan lagu qaydin idlaaqa wuxuu uga jeedaa dee maciyadii haddii wax lagu qaydo hadba waxaa lagu qayday ayaa macnaheedu munaasab ku noqonaya laakiin kelimadan marka layska idlaaqo maca waxay keensanaysaa un muqaarana mulaqa xidhiidh guud iyo musaaxabo guud iyadoo aanay ka waajibayn istaabasho iyo waxa weeyaan muxaadaad midig iyo bidix toona shaygu inuu dee kaa qaabilsan yahay an waxa weeyaan laga qaadanay fa idaa quyidad marka lagu qaydo haddaba macadii bimacnan macno lagu qaydo oo min almacaanii macaanidii ka mid ah dallad waxay ku tusinaysaa cala almuqaaranati yacni muqaaranada iyo xidhiidhka fii daalika almacnaa macnahaasi ku munaasabka ah waxau yidhi haddaba haddii macadii aan la idlaaqinee macno mucayana lagu qaydo dee waxay ku tusinaysaa muqaaranada macnahaasi uu leeyahay munaasabka ku ah fa innahu yuqaalu maxaa yeele waxaa la yidhahdaa maa zilnaa kamaa nanzuli nasiiru inaanu soconno walxaal alqamaru dayxuna macana la jirkayga uu yaho una weheliyo aw wannajmu macanaa ama waxaa la yidhahdaa iyadoo xidigu uuna weheliyo wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa haada almataacu alaabtani maci macayga weeyaan oo way wehelisaa ama waa la jirkayga waa limujaamacatii kulankiisa alaabtu laka adiga ay kula kulansantahe aada haysato wa in kaana haba ahaada mataaca iyo alaabtu fowqa ra'sika madaxaaga dushiisa mid saaran oo madaxaad saaratayba ha noqotee dee waxaad odhanaysaa haada almataacu maci faallaahu alle haddaba maca khalqihi khalqigiisa macooda ayuu yahay xaqiiqatan dhab ahaan baanu u yahay walxaal huwa rabbi fowqa carshihi carshigiisa uu ka sarreeyo xaqiiqatan xaqiiq ahaana uuga sarreeyo wuxuu yidhi dee waxa weeyaan hadba maciyada wixii lagu qaydo macnaha ku munaasabkaa uunbay keensanaysaa oo iminka maa zilnaa nasiiru walqamaru macana dee dayaxu arla kumale wuu kaa sarreeya haddana waxaad odhanaysaa haadalmataacu maci alaabtani waa macayga madaxaagaabay saarantay markaa sidaasay dee u kala duwan tahay oo hadba maciyadu meesha ay taagan tahay macnaha ku habboon ayaa loo adeegsanayaa ee ka laasimi mayso musaaxabo iyo ijtimaac iyo mukhaalato iyo mumaasa midina ka laasimi mayso wax isdhex galay ama istaabanaya ama meel wada jooga ka dhalan mayso wa sadaqa run buu sheegay shaekhulislaam raximahu llahu tacaala ilaaha u naxariistee fa ina man kaana waayo axad cidda ahaatay caaliman fa ina man kaana waayo ka ahaaday caaliman midka og bika adiga muطalican oo ku daalacanaya calayka adiga muhayminan oo markhaati ka ah calayka adiga oo wax allo waxaad samaynayso marag iyo markhaati ka ah yasmacu oo maqlaya maa taquulu waxa aad ku hadlayseed leedahay oo wayaraa arkaya maa tafcalu waxaad samaynayso oo wayudabiru maamulaya jamiica umuurika arrimahaaga oo dhan fahwa isagu macaka macaaga weeyaan xaqiiqatan dhab ahaan waxa uu sheekhu yidhi ka ku og ee ku daalacanaya ee ku maqlaya ee ku arkaya ee ku maamulaya dee waa macaaga wain kaana haba ahaado fowqa carshii carshigiisa mid ka sarreeya xaqiiqatan xaqiiq ahaan isagoo carshigiisa ka sarreeya ayuu macaaga yahay lianna almaciyata waayo maciyadu laa tastalzimu ma keensanayso ma waajibsanayso alijtimaaca fi lmakaani meesha in lagu kulmo ama laysdhex galo ama taabasha ay jirto ma keensanayso alwajhu thaalithu wejiga saddexaadee maciyadiiyo culuwigu aanay isu diidayni waxa weeye annahu ana alamra washa'na xaalku inuu yahay low furida haddii laba qadaro macnaha lagaba soo qaado imtinaacu ijtimaaci almaciyati waalculuwi maciyada iyo sarraynta kulankoodu inuu mamnuuc yahay haddii laga soo qaado fii xaqi almakhluuq makhluuqa xaqiisa labadaasi inaanay ku kulmi karin haddaad kaba soo qaado lam yalzam taa ka laasimi maayo oo ma laasimayo an yakuuna inuu ahaado daalika ijtimaaca iyo kulankaa maciyada iyo culuwigu mumtanican mid ka mamnuuca inuu ahaadaa laasimi maayo fii xaqi alkhaaliq ilaaha khaaliqaa xaqiisa alladii allahaasoo jamaca u kulmiyey linafsihi naftihiisa baynahumaa labadan maciyada iyo culuwigaba lianna allaha maxaa ilay alla tacaalaa korreeye laa yumaasiluhu shay-un wax la midihi ma jiro min makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa kamaa qaala tacaala siduu allah u yidhi korreeye laysa ka midlihi shay-un wax la midihi ma jiro wa huwa rabbi assamiicu waa ka maqalka badan albasiiru ee aragga badan waxau yidhi wejiga saddexaad ee maciyada iyo culuwigu aanay isku diidayni waxa weeye bal kaba soo qaad in la yidhaahdo khalqiga ama makhluuqa kama suurowdo sarrayn iyo maciyo inay ku kulanto haddii taa laba yidhaahda ka soo qaado hadda way ku suurtowdaa makhluuqa laakiin bal haddii lagaba soo qaado xagga makhluuqa inaanay suurtagal ka ahayn lama odhan karo khaaliqana suurtagal kama aha waayo khaaliqa iyo makhluuqu laba laysaga tusaale qaatoo isku mida ma aha oo ilaahay baa yidhi laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka ilaahay daatadiisu sida aanay dawaada khalqiga ula mid ahayn ayaan sifaadkiisuna sifaadka dadka ay uga soocan yihiin oo aanay ula mid ahayn wa ilaa haadaa kaasi alwajhi ee wejigaa ayuu ashaara tilmaamay shaekhulislaam ibnu taymiya shaekhulislaam ibnu taymiya fi alcaqiidati alwaasitiya kitaabkiisa alcaqiida alwaasitiya صفxة مئة وثaلaثة وaربaعيiن المujaلد الثالث min majmuع الfataawa mujaladka saddexaad ee majmuع الfataawaha صفxada boqol afartan iyo saddex xayثu qaala waxa yihi sheikhu الإسlاam وma dukira waxa lagu sheegay fi اlkitaabi والsuنة kitaabka iyo sunada waxa lagu sheegay oo min qurbihi dhowaantiisa alla uu dhow yahay ah iyo wa maciyatihi maciyadiisa alla uu maca khalqihi yahay laa yunaafii ma diidayo maa dukira waxa la sheegay oo min culuwihi ilaahay sarrayntiisa iyo wa fowqiyatihi yacni addoommadiisa inuu ka koreeyo isma diidayaan maxaa yeelay fainahu alle subxaanahu nasahnaaye laysa ka midlihi shay-un wax kula midihi ma jiro fii jamiici nucuuti sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa oo dhan wa huwa rabbi caliyun mid ku sarreeyo weeyaan fii dunuwihi dhowaanshaha uu dhow yahay qariibun mid ku dhoweeyaan fii culuwihi sarraynta uu sarreeyo wax isdiidayana ma aha ilaahay isagoo dhow oo macaaga ayuu haddana sarreeyaa isagoo sarreeya ayuu kuu dhow yahay wax kala dheeroo isdiidayana ma aha tatima waa dhammaystir inqasama annaasu dadku waxay ugu qaybsameen fii maciyati illaahi ilaahay maciyadiisa tacaalaa korreeye likhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay alaaata aqsaamin qaybo saddexa ayay ugu qaybsameen alqismu اlأwalu qaybta hore yaquuluuna waxay odhanayaan ina maciyaة اllahi ilaahay maciyadiisu tacaalaa korreeye likhalqih khalqigiisa uu macooda yahay muqtadaahaa maciyadaasi waxay keensanaysaa alcilmu ogaalka alleh iyo walixaaطaةu koobista addoommadiisa uu koobay fi lmaciyati اlcaama maciyada caamka ah iyo wاnasri wاta'yiid iyo wاnnasru wاta'yiid في المعية الخاaصة halkaa muxuu idiin qoray ya مqتضاها العلم والإحاaطة في المعية الcاamaة muxuu ku xijisay waxau yidhi alqisم الأول qaybta hore yaquuluuna waxay odhanayaan ina maciyat allahi ilaahay maciyadiisa tacaalaa korreeye likhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay muqtadaahaa waxa ay keensanaysaa waxa weeye alcilmu ogaal iyo walixaata koobis uu addoommadiisa koobay oo uu og yahay fi lmaciyati alcaamati maciyada caamka ah wa maca annasri waata'yiidi iyo in waxa weeyaan maciyada muqtadaha ay keensanaysaa uu yahay gargaar iyo xoojin fi lmaciyati alkhaasati maciyada khaaska ah maca hubuuti culuwihi iyadoo sarraynta alleh ay sugan tahay bidaatihi daatadiisa uu sarreeyo iyo wastiwaa'ihi kor noqoshada calaa carshihi carshigiisa uu ka kor noqday waxa uu sheekhu halkan ku tilmaamay yacnii qolada hore aqsaamta ay dadku maciyadii ugu qaybsameen qaybta ugu horreysaa waxa weeye qolada odhanaysa ilaahay maciyada uu khalqigiisa macooda yahay waxay keensanaysaa cilmi iyo ixaato xagga maciyada caamka ah iyo gargaar iyo xoojin xagga maciyada khaaska ah iyadoo la sugayo sarraynta alleh hore markaa waxaynu usoo sheegnay dee maciyadu in allaha maca khalqihi inay caam iyo khaas tahay oo caamku waxa weeye tagaal iyo muslimba ka dhaxaysa oo macnaheedu ay tahay dee macaanida ilaahay rabbinimadiisu ay keensanayso inuu khalqiga oo dhan ilaahay og yahay awood u leeyahay arkayo maqlayo daalacanayo arrinkooda yacni maamulayo taasi waa almaciya alcaama waayo waxa ka siman dee ka gaalka iyo ka muslimka ah mid walba ilaahay wuu maamulaa isagaana og isagaana waxa weeyaan dee awood iyo qudro u leh taa markaa waxaa la yidhaha almaciya alcaama maciyada khaaskiina waxa weeye waa ta ku soo aroortay ilaahay awliyadiisa iyo addoommadiisa khaaska iyo axbaabtiisa oo ina allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun iminka maciyadaasi way ka duwan tahay tii ahayd wahwa macakum aynamaa kuntum waayo wahwa macakumtu dee waxay ahayd dadkao dhan soo maaha tan laakiin maxaa la yidhi ina allaha alleh maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun kuwa ilaahay ka cabsada ee samafalayaasha ah ayaa macooda u yahay marka waa macnimo gaara soo maaha yani waa macnimo gaara markaas maca asaabiriin maca almuttaqiin maciyadaasi waa maciyo khaasa marka taa khaaska ah waxaa lagu fasiraa waa maciyat اnasri waالta'yiid oo ina allaha maca aladiina taqow marka la leeyahay waa wuu u hiilinayaa wuu u gargaarayaa wuu xoojinayaa wuu ayidayaa sidaas weeye oo waa maciyo gaara ilain dadkao dhan ilaahay muu wada nusraynaya muu wada ayidaya waa intay saa ka cabsata un marka waxau yidhi wahaa-ulaahi kuwaasi hum iyagu asalafu waa dadkii wanaagsanaayee hore saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo ciddii wanaag ku raacday wa madhabuhu madhabkooduna huwa alxaqu waa ka xaqa ah kamaa sabaqa taqriiruhu sida sugiddiisa iyo taqriirkiisu inoo soo horumartay alqismu haani qeybta labaad yaquuluuna waxay odhanayaan ina maciyat allaahi ilaahay maciyadiisa likhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay muqtadaaha waxay keensanaysaa an yakuuna inuu ahaado alle macahu macooda fi lardi arlada inuu la joogo maca nafyi culuwihi sarrayntiisa iyagoo diidaya iyo wastiwaa'ihi calaa carshihi carshigiisa inuu ka koreeyo wa haa-ulaahi kuwaasna hum iyagu alxuluuliyatu waa kuwa xuluuliyada la yidhaahdo ee ilaahay ku tilmaamaya ilaahay waa ka nasahan yahay dadkan iyo amaakintooda inuu dhex galo oo ikhtilaad waxa weeyaan u dhacay waa kuwa xuluuliyada la yidhaahdo oo min qudamaa'i اljahmiyati jahmiyada kuwoodii horaa iyo wagayrihim gayrkood wamadhabhum madhabkooduna baaطilun waa baaطil munkarun munkar ah oo ajmaca salafu dadkii wanaagsanaaye hore ay ku kulmeen calaa buطlaanihi baaطilnimadiisa iyo wa inkaarihi diidistiisa kamaa sabaqa sidii inoo soo horumartay markaa kaasina waa kuwa xuluuliyada ee leh ilaahay dadka yacni amaakintoodii ayaa waxa weeyaan uu dhex degay oo uu dhex galay oo dhulka ayuu la joogaa ilaahay taana waa ka nasahanya waa ka sarreeya alqismu haaliu qeybta saddexaadna yaquuluuna waxay odhanayaan ina maciyat allaahi ilaahay maciyadiisa likhalqihi khalqigiisa uu macooda yahay muqtadaahaa maciyadaasi waxay keensanaysaa an yakuuna alla inuu ahaada macahum iyaga macooda fi lardi arlada oo bidaatihi dhulka uu kula joogo maca hubuuti culuwihi iyadoo sarrayntiisana la sugayo fowqa carshihi carshigiisa uu ka koreeyo oo kuwanna waxay leeyihiin annaku daahirkii nusuustaanu qaadannay oo sida uu bidaatihi carshiga uga koreeyo ayuu bidaatihina arlada addoommadiisa ula joogaa tacaala allahu can dalika culwan kabiira marka ilaahay bidaatii inuu carshiga kaga koreeyo dee way asiibeenoo waa madhabkii ahlu sunnaha laakiin inuu bidaatihi maa yani maca khalqihi fi lardi uu yahay waa madhabkii waxa weeyaan jahmiyada ee baailka ahay oo taasi waxa weeyaan waa ku khaldameen waxaanaad yani xaqiiqaduna waxay tahay daahirkaa ay sheegteen maaha daahirkii nusuusta waayo ahlubidaca yani halka laga soo galay waxa weeye waxaan naska daahirkiisii ahayn bay daahir ka dhigayaan oo maciyadii bay ka dhigeen daahirkeedu inuu yahay ana allaha maca khalqihi bidaatihi fi lard mana aha daahirkii waayo dee daahirka nusuustu waa xaq nusuustu waa xaq daahirkeeduna xaq mooye dee kufri iyo gaalnimo ma ixtimaasho ana allaha bidaatihi fi kulli makaanna dee waa kufri dawaahiru nusuusna kufri ma ixtimaasho dakara waxaa sheegay haadaa qowlkani saddexaad ee u dambeeya shaekhulislaam ibnu taymiya shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa sheegay صفحda مئتين وتسع وعشرين في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى مجلد كشنات صفحة لب بقول لباتن إيه سقال أيو كشيغي وقد زعم وحاي شيكتين هؤلاء كواسي وكوان ضمب يري أن يعني أن الله فوق عرشه بذاته ومع خلقه في الأرض بذاته كوي waqad zacama waxay ku andacoodeen haaulaa'i kuwani annahum iyagu akhaduu inay qaateen bidaahiri nusuusi nusuusta daahirkoodii soo degdegayee ka muuqday inay qaateen ayay ku andacoodeen filmaciyati maciyada iyo walculuwi culuwi oo waxay yidhaahdeen maciyada daahirkeedu waa ana allaha maca khalqihi fi lard culuwiga daahirkiisuna waa ana allaha fowqa carshihi bidaati sidaasay ku andacoodeen wa kadabuu been bay ku sheegeen fii daalika arrinkaasi oo fadalluu waa lumeen faina nusuusa almaciyati waayo maciyada nusuusta ka hadlaysaa laa taqtadii ma keensanaysa ma dacowhu waxay sheegteen oo min alxuluuli xuluulka ah inuu ilaahay arlada u soo deguu dadka dhulka la joogo ma keensanaysa maciyadaasi liannahu maxaa yeele kaasi baatilun baatil weeye in la yidhaha ilaahay baa arlada dadka la jooga walaa yumkinu mana suurtoobayso an yakuuna inuu ahaado daahiru kalaami illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa hadalkooda daahirkiisu inuu noqdo baatilan baatil soo may odhan daahirka maciyadu waa inuu ilaahay arlada la joogo dadka sidaasay yidhaahdeen macnahaasina waa macno baatil ah daahirka kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka daahirkiisuna baatil ma noqon karo maxaa halkaa markaa ka soo baxday waxay daahir ku sheegeen daahirkii nusuusta inaanu ahayn ee baatil iyagu ay ictiqaadeen inuu yahay تنبيه براarujin اعلم waxaad ogaataa أنa تفسيiر السلف in سلفku تفsيirka ay ku fasireen لمaعية اللahi ilahay maعiyadiisa taعaaلى koreeye لkhalqihi khalqigiisa macooda uu yahay بأنahu alle ay ku fasireen بأنahu in alle macahum yaعni khalqigiisa macooda uu ku yahay بicilmihi cilmigiisa اعلم waxaad ogaataa أنa تفsيiر السلف in سلفku fasirida ay ku fasireen limaciyat illaahi maciyadii ilaahay tacaalaa korreeye likhalqihi khalqigiisa uu macooda ahaa fasiridda ay ku fasireen biannahu alle macahum inuu macooda yahay bicilmihi cilmigiisa uu macooda ku yahay fasiridda taa ay ku fasireen ee ay yidhaahdeen wahuwa macakum ay bicilmihi laa yaqtadii inaanu keensanayn ogow aliqtisaara in lagu gaabsanayo cala alcilmi cilmiga yacni ma aha macnaheedu maciyadu waa maciyaة اcilmi uun bal eh almaciyaةu maciyadu taqtadii waxay keensanaysaa aydan lagu noqoye waxa kaloy keensanaysaa ixaaطatahu koobistiisa alla uu koobay bihim addoommada uu koobay samcan maqal ahaan uu ku koobay wa basaran arag ahaan uu ku koobay wa qudratan awood uu ku koobay wa tadbiiran maamul uu ku koobay iyo wanaxwa daalika waxaa la soo sheegay wixii la mid ah oo min macaanii rubuubiyatihi rabbinimadiisu macaanida ay keensanaysa ah sheekhu halkanna wuxuu inooga jawaabay ishkaal yacnii dadka qaarkood laga yaabo waxaa laga yaaba inay moodaan markay culimmadu had iyo jeer leeyihiin macahum ay bicilmihi waxaa laga yaabaa inay moodaan muqtadaha maciyadu inay inuu yahay oo keliya cilmi marka wuxuu leeyahay macnuhu sidaa maahee yacni cilmigani dee waa ka sifaadka ay keensanayso ka ugu caamsan u weeyaan sidaasaa mar walba tusaale ahaan loogu soo qaataa yacni waana juz ama qayb ka mida uun macaanidii maciyadu ay keensanaysay ee macaanidii oo dhan ma aha bal waxay keensanaysaa waxyaabaha macaanida rububiyada oo dhan sida maqalkii araggii awooddii amarkii maamulkii waxaasoo dhan bay keensanaysaa tambiihun aakhar baraarujin kale ashartu waxaan ku tilmaamay bu u yidhi sheekhu fii maa sabaqa wixii inoo soo horo maray ilaa anna culuwa allaahi in ilaahay sarrayntiisu tacaalaa korreeyi haabitun wuu ku sugan yahay bilkitaabi kitaabka iyo wasunnati sunnada iyo walcaqli caqliga iyo walfidrati abuurka wanaagsan ee aada yacni addoommada ku beeran iyo walijmaaci kulanka culimmada oo dhan inuu ku sugan yahay ilaahay sarrayntiisu ama alkitaabu kitaabka alla miyaa faqad tanawacat dalaalatuhu kitaabku tusinta uu tusiye calaa daalika culuwigaasi way noocyo badatay oo macnaha siyaabo kala duwan baa kitaabka u tusay fataaratan mar waxaa kitaabka alle sarraynta alle kugu tusayaa bilafdi alculuwi ereyga culuwi ee sarrayn ah waalfawqiyati marna wuxuu kugu tusayaa fowq sarrayn lafdigaa fowq waalistiwaa'i cala alcarshi marna waxa uu kugu tusayaa lafdiga alistiwaa oo carshiga inuu ka koreeyo ah wa kownihi fi samaa marna wuxuu kugu tusayaa ahaanshaha alla uu yahay fi samaa mid samada ka sarreeya ka qowlihi tacaala sida hadalka allah uu yidhi korreeye wahuwa alcaliyu alcadiim wahuwa alleh alcaliyu waa ka sarreeya alcadiimu ee weyn waa bilafdi alculuwi buu sarrayntii kugu tuso alcaliyu waa culuwigii wa qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi wahuwa alle alqaahiru waa ka makhluuqaadkiisa isagu isagu muquuniya ee waxa weeyaan awooddiisa iyo waxa weeyaan xukunkiisa cid ka dhex bixi kartaa aanay jirin wa huwa rabbi alqaahiru waa ka isagu makhluuqaadkiisa muquuniya fowqa cibaadihi ee addoommadiisa ka koreeya waxa uu kugu tusay sarrayntii kelmadda fowq iyo wa qowlih odhaahda allaahu yidhi alraxmaanu ilaaha raxmaankee naxariistiisu ay ballaadhan tahay cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka kor noqday wuxuu kugu tusiyey sarrayntii lafdiga istiwaaha iyo wa qowlih odhaahda allaahuu yidhi a amintum miyaad ka aamin noqoteen man fi samaa ay cala asamaa ka samada ka sarreeya miyaa ka aamin noqoteen an yaksifa bikum alard arlada inuu idinla jaro oo idinla gooyo shaahidku waxa uu yahay sarrayntii waxay aayaddu kugu tusisay lafdiga ah fi samaa fi samaa marka la yidhaahdana laba macnaa ku jira waa maxay labadaa macno in la yidhaahdo fiidani waa bimacnaa calaa oo qur-aanka way ku soo aroortay sida maxay fiid oo bimacnaa calaa ah fi lqur'aan sida maxay man yadkur qul siruu fi lard dee arlada dhexdeeda xuloo dhex socda maahe ay cala alard ila arlada waa la dul socdaaye lama dhex socde markaa qul siruu fi lard ay cala alard waa arlada dul socda kadalik axsanta qataada wuxuu yidhi kullu maa calaaka fahuwa samaa wax alla waxa kaa sarreeya samaa la ydhaah iyadoon loo jeedin toddobadan samee kala sarreeya wax alla waxa saqafkaana dhahoo kaa sarreeya luqada carbeed sama waa la ydhaha iyadana maxaa u daliila wixii sarreeyaba sama in la ydhaha qur'aanka waanzalnaa min asamaa'i maaan maaan tahuura ilaahay wuxuu tilmaamay oo yidhi waanzalnaa waxaan ka soo dejinnay min asamaa waxaana loo jeedaa daruuraha yacni daruuraha kaa sarreeya waxaanu ka soo dejinnay waxaana u daliila waanzalnaa min asamaa'i maaan biyaha inaan dee yani daruurahan laga soo dejiye in daruuraha laga soo dejiyo aan samada sare laga soo dejin waxaa u daliila aayaddii kale ahayd wاsaxaabi اlmusahari bayna aلsamaa'i wاlard yacni ilaahay wuxuu tilmaamay daruuruhu inay u dhexeeyaan samaawaadkan toddobadee kala sarreeya iyo dhulka inay u dhexeeyaan wاsaxaabi اlmusahari bayna aلsamaa'i wاlard haddana waxaa leeyahy waanzalnaa min aلsamaa marka waxaa looga jeedaa un min alculuwi xaggan saraannu ka soo dejinno dee daruurihii ah marka calaa kullin aayaddan aamintu man fi samaa labadaa macnuun baa ku jiro oo in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa aamintu man fi samaa'i ay man fi lculuw miyaad ka aamin noqoteen allaha sarreeya iyo in looga jeedo fiidan bimacnaa calaa oo aamintu man fi samaa'i ay cala samaa allaha samada ka sarreeya oo labadaaba macno un wa taaratan marna kitaabku wuxuu kugu tusiyey sarraynta alleh bilafdi sucuudi alashyaa lafdiga ama ereyga ah ashyaadu inay korayaan wa curuujihaa iyo ilaahay subxana wa tacaala xaggiisa inay ashyaadu u korayaan wa rafcihaa iyo in kor loogu qaadayo ilayhi ilaahay xaggiisa in ashyaada ilaahay xaggiisa loo kor yeelo ashyaaduna xagga ilaahay ay korto ayay kugu tusinaysaa ka qowlihii sida odhaahda alla uu yidhi ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa ayaa yascadu ay u koraan alkelimu ayibu kelmadaha wanaagsan yacnii kelimaadka wanaagsan iyo camalka wanaagsan xagga ilaahay buu koraa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa ayaa yascadu ay koraan alkelimu ayibu kelmadaha wanaagsan marka culuwigii maxaa aayaddana ay kugu tusisay bilafdi sucuud waayo wax sarreeyaa xaggiisa loo koraa soo maaha marka ilaahay inuu sarreeyay tusinaysaa marka la leeyahay xaggiisa ayay koraan oo dee camalkii iyo wanaaggii waa loo koryeelayaa wa qowlih iyo odhaahda alla uu yidhi tacruju way koraan almalaa'ikatu malaa'igtu iyo war ruuxu ruuxdii waa malakuljibriile ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa ayay koraan oo xaggaasay koraan malaa'igta iyo malakuljibriilba xagga alle subxaanahu wa tacaala marka curuuj waxay tilmaamaysaa maadaama alla uu sarreeyo xaggiisa markaa inay u korayaan malaa'igtii iyo malakuljibriilba iyo wa qowlih odhaahda allaah uu yidhi id qaala allahu yaa ciisa innii mutawafiika wadkur xusnabi allow id waagii qaala allah allahuu yidhi yaa ciisaa ciisow innii anigu mutawafiika waan ku oofsanayaa oo ciise miyaa la oofsaday maanu noolayn wafaadkan maxaa looga jeedaa marka ya ay muniimuka yacni waan ku seexinayaa maxay kalaa looga jeedaa macno kale qaabiduka taaman adoo taam oo dhammaystiran ayaan ku qabanayaa oo macnaha aan ku qaadayaa ilan caqiidatu ahli sunna waxaa ka mid a ciise markii ay waxa weeyaan nimankii reer binu israa'iil dooneen inay dilaan ku iyaga ka mid ah unbaa shibhigiisii lagu tuuray oo isagiioo kale suuradiisii loo ekaysiiyo ay dileen mid iyaga ka mid ah nebi ciisena ilaahay baa dee ka badbaadiyo wamaa qataluuhu wamaa salabuuh ilaahay baa kor yeelay marka ilaahay isagoo nool ciise ayuu xaggiisa u kor yeelay waanuu nool yahay aakhiru zamaankana waa ka soo degi doona isagoo sharcigii nebi moxamed dadka ku kala xukumaya xukum waxa weeyaan caadil ah marka macnuhu waxa uu yahay wadkur waxaad xustaa id qaala allahu alle markii uu yidhi yaa ciisa ciisow innii mutawafiika waan ku oofsanaya oo macnaheedu yahay yacni adoo taamaan ku qabanayaa ama waan ku seexinayaa wa raaficuka waxaanan kor kuugu soo qaadayaa ilaya xaggayga xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa shaahidku waxa weeyi dee waxay deliil u tahay xaggaygaan kor kuugu soo qaadayaa ilaahay inuu korreeyo haddii kale miyaa la odhan lahaa kor baan kuu soo qaadaya macnaha waxay deliil u tahay koru qaadista ciise xagga sare loo qaadayaa ilaahay inuu ka sarreeyo ayay deliil u tahay wa taaratan marna waxa uu kitaabku ku sheegay culuwigiiyo sarraynta rabbi bilafdi nusuuli alashyaa'i minhu lafdiga ah ashyaadu xagga ilaahay inay ka soo degto iyo wanaxwi daalika wixii la mid a oo marka la yidhaho waxaasi xagga saruu ka soo degay dee meel saraa laga soo degaa soo maaha waxay tusinaysaa sarraynta rabbi ka qowlihi tacaalaa sida hadalka allaahuu yidhi qul waxaa tidhaa nebi allow nasalahu qur'aankan waxaa soo dejiyey ruuxulqudus ruuxdii naftii la tahiray waa malakuljibriile ayaa soo dejiya min rabbika rabbigaa xaggiisa ayaanu ka soo dejiyey soo dejintaa qur'aanka xagga sare laga soo dejiyey waxay deliil u tahay dee ilaahay inuu sarreeyo xaggaa saruu markaa ka soo degay ilain allihii qur'aankan ku hadlay ayaa sarreeye eh yudabbiru wa qowlihi tacaala iyo hadalka allaahuu yidhi yudabbiru ilaahay waa maamulaa alamra arrinka iyo talada ilaahay waxa uu ka soo maamulaa min asamaa samada ayuu ilaahay ka soo maamulaa ila alardi arlada ayaanu ku soo maamulaa yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii maamulkiisa iyo tadbiirkiisa arlada iyo addoommada uu maamulayo halkuu ka soo maamulayaa samada yacnii xagga sare ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo amrayaa oo uu ka soo maamulayaa waayo dee isagaa sarreeya marka waxay tusinaysaa maadaama la yidhi waxa weeyaan xagga saruu ilaahay ka soo maamulaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sarreeyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam